haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambelyada heesaha oo ay si wada jireen oola socodsiin doonaan caashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur
degeystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxaa barnaamijka aalaba idiin soo jeedaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhambaalla dhowra ayaan haynaa oo dhegeystayaasha ay noo soo dirsadeen islamarkaana waxaan dhinac kalena ku haynaa heeso aan idiin soo xullay oo weliba aan ka soo xullay xulka xulalka waa tahay bal heesaha noo dambeeya nuuro dhambaalka ugu horreya dhegeystayaasha usoo qabo waa hagaaga caasha dhambaalka ugu horreeya haddii aan ku bilaabo waxa uu naga soo gaaray doktor daahir jaamac muuse oo lagu naanayso daljir maxamed maxamuud indhabuur iyo ismaaciil xaaji maxamed axmed iyo cabdinaasir daahir suleymaan diiriye injineer cabdirasaaq ismaaciil gabar iyo farxaan maxamuud madar mustafe cabdi jaamac mustafe nuur cismaan iyo maxamed cabdi aamin maxamed aamin cali iyo maxamed cabdulaahi maxamed ina cabdilaahi iyo abubakar xuseen maydhane axmed muuse bashiir iyo axmed daa'uud ismaaciil mukhtaar maxamed muumin maxamed maxamed muumin axmed cabdi ow cali iyo axmed cali jibriil doctor axmed muuse ibraahim saciid xasan xaashi dhambaalka aad buu u dheeryahay waxaa kaloo ku jira injineer maxamed cabdi cali iyo injineer mukhtaar cabdi cali gaas injineer maxamed cabduqaadir maxamed iyo axmed jibriil cabdi xamse macaan sheekh nuur maxamed mawliid ow cabdi iyo maxamed aadan daanyeero maxamed idriis cabdulaahi iyo maxamed xasan weyne sacad maxamuud muuse iyo magool maxamed suldaan hibo mawliid ow cabdi fawsiye cabdulaahi cali sheekh maxamed dhammaan aqoon-yahankii iyo dhallinyarada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa oo isku duubanaya halkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan macalim sacad muuse bashiir iyo marwadiisa asma cismaan axmed oo toddobiyo tobankii bishan arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaar ah bay yidhaahdeen ducadu waa xaggiina waxaanu leenahay asma iyo sacad allaha ka dhiga kuwa isku waara ubad kheyr qabana allaha ku arsaaqo aamiin waa hagaag waa maadsan tahay nuur inaad ducadaasi aad naga furatay dhinaca dhambaalada dhankayga yaala haddaan mid ka mida soo qabtana waxaa lagu soo bilaabay waa cabdiraxmaan macalin yuusuf xasan oo ku magac dheer asxaab waxaan fariintan ka soo qorayaa buu yidhi magaalada goldogob gaar ahaan buu yidhi shimbiraale waa tahay waxaan hambaliyada farxadda arooska la wadaagayaa buu yidhi farta iyo faraatiga hee geenyada iyo faraska waa la wadaya boqorka iyo boqoradda nolosha ku midoobay buu yidhi cabdirashiid yaasiin jaamac oo loo yaqaano qooriyarow iyo marwa buu yidhi sacdiya sheekh yuusuf xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada goldogob gaar ahaan beerta greenburg ee goldogob sideedii bishan aanu ku jirno oktoobar ee sanadka laba kun koob iyo labaatan dadka tahaniyadda dirayana waxay kala yihiin buu yidhi abti faysal maxamed xasan oo saynle lagu naanayso iyo abti cabdulaahi cabdicasiis xasan saynle iyo doctor cabdixakiin sheekh yuusuf xasan iyo cabdiraxmaan yuusuf asxaab iyo hooyo farxiyo maxamed xasan saynle iyo sakariya axmed cali hayaan iyo abti abuukar cawaale kaadiid waa la yidhi iyo cabdirasaaqa yuusuf cadde iyo caasho aadan jaamac iyo doctorese baa la yidhi sucdi sheekh yuusuf dhambaalka wuu sii socdaa hase ahaatee asxaabta ugu dambaysa ayaaban soo gaaray waxaa kaloo ku jira dhambaalkan habaryaer naciimo yaasiin jaamac qoor yarow iyo habaryar shukri daahir jaamac dhalac iyo habaryar layla jubba baa la yidhi iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan oo faamiliga ay ugu horreeyaan waxa ay leeyihiin hambalya baa la yidhi waxaan leenahay bay yidhaahdeen sidoo kale dhisma oo dhaqma aad baanu idiin salaamayna bay yidhaahdeen daadihiyaasha barnaamijka fursadda hambalyada aad noo siiseen inaad noo tabisaan oo aad tahay waxaan filayaa inaad dhambaalkiina dhegaysateen goordhownaad sugaysaan heesta uu noo soo qaban doono nuur xasan nuur bakhaari nuurow heesta ugu horreysa barnaamijka goorma ayaa kugu dambaysay ciradiiyo jacaylkii kala caaganaa jiray anaa caawa labaduba la cawaysimaay waa codadka zaynab cige maxamed iyo cabdinaasir ilay
shaqayno kulanaa ekarota da'ayo bakalaadinaata inteygaygaageliye cashadayno kulanaa ekarota da'ayo bakalaadinaata inteygaygaageliye sida calanka kenya cadaankiyo bulugay dhirka isa saara sida calanka kenya cadaankiyo bulugay dhirka isa saara wale canaab laamoodiyey cimrigiyo wad mooye wale canaab laamoodiyey cimrigiyo wad mooye dumarkale macaashaaqu wale canaab laamoodiyey cimrigiyo wad mooye wale canaab laamoodiyey emriyo wad mooye dumarkale macaashaaqu sida xoogankii bari amaniinti jaraare uba ku yaaliyo cadaarkii danoode sida xoogankii bari amaniinti jaraare uba ku yaaliyo cadaarkii danoode cusubigeenahayon lagagoolminhaada carfigiisa leede soo dhegeenahayo laagagoon ninkaarada cayfigiisa leede
waa tahay ciradiyo jacaylkii kala caganaan jiray anaa caawo labadaba la cawaysima nuuro markaan seerbic iga maqlaba jaceyl aan garanay meesha iga soo gala iska kii qabta waa tahay waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale nuuro bal dhinacaaga usoo riixo waxaa noo baaqaya caasha dadka kale ah cabdixakiim maxamed macalim iyo maxamed yaasiin ibraahim cabdinaasir axmed maxamed saciid yaasiin cabdiqaasim zaahira suleymaan isaaq iyo umano suleymaan isaaq iyo tawaabo suleymaan isaaq adeer suleymaan isaaq cabdi iyo habaryar taaliyo cabdulaahi sheikh iyo cabdisalaan isaaq guurow maxamed macalim yuusuf iyo maxamed yuusuf maxamed waxaa kaloo ku jira yaasiin cabdi qaasim waxaan filayaa in dhegeystayaashan ay toddobaad kasta ku jiraan waayahay dhammaan asxaabtani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdiwahaab suleymaan isaaq iyo shaakira cabdisalaam cali oo arooskoodu uu ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka baay ducadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allaha idinku arsaaqo aamiin dhambaalkanna waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah aadam faarax farasle iyo cawil xuseen ciye iyo sadiiq asad januune iyo maxamed jaamac mire iyo libaan cabdinaasir aadam iyo mustafe qaasim cabdi iyo faadimo cabdulaahi xuseen iyo nasteexo cabdi cali iyo ruqiyo maxamed kaynaan iyo nanab nanab waa magac igu cusub mafarta qoraal kale ku dhacday mise waa sidan waa nanab cali xaarato iyo shukri xalane cabdi iyo xamdi faarax farasleh dadkan dhammaantood waxay hambaliyo gaarsiinayaan iyagoo isku duuban mustafe cabdi cali nuur iyo aamino maxamuud beer oo meherkoodu ka dhacay deegaanka laandow dowle baa la yidhi oo ka tirsan degmada caabudwaq waa degmada laandow dowle waata mar kale aan ku celi bal inaan hubsada inaan si saxa u idhi waxay ka tirsan tahay degmada cabudwaaq waxay leeyihiin meherkaasi allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee owlaada wanaagsan ee baariga ahna lagu kala helo annaguna waxaan leenahay aamiin heesta labaad ee dhegeystayaasha aan usoo qabanayno barnaamijkan toddobaadkanna waa codadka labada fannaan hibe maxamed hudoon hibe nuuro iyo cabdiqays
aanu intaasi kaga gudubno codadka hibanuura iyo cabdiqays haatanna waxaa noo baaqaya hoysaare cali muuse iyo hodan jaamac ciise faadimo jaamac ciise iyo aamine jaamac ciise muumin jaamac ciise iyo cabdiraxmaan jaamac ciise cabdirashiid jaamac ciise axmed jaamac ciise iyo xaafid jaamac ciise khadar jaamac ciise iyo dalmar muumin cabdisalaam waxaa kaloo dadka diraya dhambaalkana ka mid ah hani xuseen cali nuur iyo caashe maxamed cali nuur abdi maxamed cali nuur iyo saciide maxamed cabdigiir iyo axmed maxamed cabdigiir xaawo maxamed cabdigiir iyo saciid maxamed cabdigiir iyo dhammaan reer maxamed cabdigiir waxay iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan gareeqaan maxamed jaamac ciise iyo marwadiisa doctor sacdiye maxamed cabdigiir oo ay gabar ugu dhalatay taariikhdu markay ahayd khamiista afar iyo tobankii bishan oktoobar isbitaalka guud ee degmada galdogob waxaana gabadhaasi loo bixiyey muwadda waxaana leenahay muwadda allaha ka dhigagtay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhambaalkanna dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo sahra xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo sidoo kale hooyo faadumo xaashi shide waxaa loo yaqaanaa baarcad baa la yidhi iyo qoyskeeda iyo abti ibraahim xasan shide iyo qoyskiisa abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa iyo dhammaan qoyska reer xasan cawad oo isku duuban waxaan hambaliyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinaynaa bay yidhaahdeen xuseen cabdi xasan oo loo garan og yahay waa tahay oo ku magac dheer xuseen cabdi goodir iyo muuna deeq cabdi bacad oo ay gabar igu dhalatay degmada gaashaamo waxaan leenaha bay yidhaahdeen soo barbaara noqo tii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tarta oo kaalinteeda qaadata aamin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno dhala dhegaysta heestani cajiibka ah uu ku luuqaynayo fanaanka axmed naaji sacad